ujeedadu waa ruuxaanu inoo magacaabin un bal dee aan dee isaga un weeye xaggiisa laga garanahayn fahiya riwaayadaasi tacdiilun tacdiil miyaah oo waa san dee hadalkan imaka aan ka qaadan ka fahmayno uu xaakim maya uu ibnu salaax leeya bukhaari iyo muslima werintan buu ka dhigay tacdiile ama dee kole dii leeya jahaaladii baa ka hor noqonaysa bal iyo in tacdiil saasabaan tacdiil miyaah mise maaha amla fi dalika khilaafun mashhuur taa khilaaf mashhuura hadda masalada horeynu u soo marnay noocaasaynu kuba soo marnay anwaacdii halkaas markii dee anwaacdii hore waaweynay noo dhamatay oo xadiidka dee raawiga riwaayadiisa la aqbalayo kaan la aqbalayn anwaacihii iyo masaa-ishii hoos imanaysay baynu kuba soo marnay noocaas lixyo labaatanaad masaa-ishiisii baan kuba soo marnay wuxuu leeyahay haddii imaka maanta ruux cadaala ay u sugnaato se aimadii diintiiba ka soo qaad iyo raggii dee xufaadda ahaa nin ay wax ka wariyaan warintaasi miyay tahay kol hadday wax ka wariyeen dee ninkani haddaanu cadaala aanay u sugnaanin amaanu cad lahayn kama wariyeen baa la odhanayaayo ma tacdiil baa mise mahasayn hore usoo aragnay khilaaf baa jira buu leeyahy mashhuura horeyna usoo aragnay haalisuha laakiin waa aqwaalaha khilaafka eg haalisuha waa qowlkii saddexaad buu soo qaatay ee waana kol hadii qowlka saddexaad inta badan tafsiilkuu noqda hadiyo goor masale hadday saddex qowl leedahay laba qowlna way isqaabilaan midna waa kolley tafsiil baa jira uun in ishtarada hadduu shardiyo alcadaalata cadaala fii shuyuukhi sheekhadiisa uu kuba shardiyo oo uu yidhaaho anigu ruux cadiya mooye cid kale wax kama warinayo uu yidhaaho taas shardigiisu yahay ka maalika wanaxwi maalik xataa naftiisa waa la helayaa dadee dad yar tacaduday oo wax ka wariyoon heerkaa gaadhsiisnayne sida maalik iyo ragga la mida oo la yidhaaho bali isagii yaanu shardiyanba xataa dee ninkan siyaaq laga qaatay camalkiisa nin cadliya mooye nin kale inaan wax kakaba warin fa tacdiilun taasi tacdiil bay noqon werintan baa tacdiil noqonaysa wa ilaa haddii ayada taasi aanay jirin faladhe haddii aanu dee isagoo cadaalo shardi ahayn oo iyada aanu cadaalo xagga cidda uu wax ka warinayo u shardiyayn werin uu shaksi wax ka wariyay falaa dee ma noqonaysa tacdiil kolley taa nafteeda kalaamka kuba sugan waan soo aragnay ee labada qowlee kalena waa tacdiil iyo tacdiil maha labaduba bay ahayd waidana lam naqul inahu tacdiilun bal haddaba wuxuu leeyahay hadalkii weli wuxuu doonayaa inuu tacaqiibiyo hadalkii ibnu salaaxe bal haddaanaynaan odhan ninkan cadligii werintan uu shaksi wax ka wariyo waa tacdiil ba aynaan odhan xataa haddii uu shardiyo sheekhadiisu inay dhammaan ama uu yidhaha sheekhadaydu dhammaan waa wada cuduul halkan oo kale iyada ma soo gelayso masaladan imika aynu haynee taa bukhaari iyo muslimo falaa taduru darar ma keenaysa ama wax dhiba ma keenayso jahaalatu saxaabiyi saxaabigoo la garan waaya oo aan la aqoon liannahum kullahum cuduulun dhammaanba asxaabtu waa wada cuduul bikhilaafi keyrihim laakiin keyrkood uu ka duwan yahay oo jahaalada isaga cayntiisa laga jaahil noqdaa darar bay keenaysaa iyo dhib iyo xadiidkii aqbalaan falaa yasixu markaa ma ansaxayo mastadraka bihi sheekh abuu camrin waxaa dabcada cali xalabi kuba sugnayd isagoo nuska khadiyana kasoo naqalayay talabaadna lahaa way masaxnayd halkan malaa ka dhigaya shaakiriinu dee san markaa kuba fasiray falaa yasixu ma stadalla bihi sheekh abuu camrin raximahullah arrinkan uu daliishaday abuu camrin waa ibnu salaax ee uu yihi wahada masirun minhuma ilaa anahu tartaficu ljahaalatu can iraawi biriwaayati waaxidu minhu uu arrintaa uu u daliishaday bukhaari iyo muslim inay taa qabaan oo uu riwaayada halkan uun kaba qaatay ma ansaxayso ama uu iyaga soo haleeshiistay ma ansaxayso waxaan ansaxayn dee dadkani waa asxaab marka horeba cadaala u sugnaatay iyaga riwaayadan imika raawi keliya wax ka ama iyagu ay wax ka wariyeen wax jahaalo oo kaga kor noqonaysaa ma jirto waayo waa dad marka horeba cadaala ay u sugnaatay saa daraaddeed istidlaalkiisan iyo inuu idhaah waxaan ka qaadanaynaa bukhaari iyo muslim inay taa ku tegayaan iyada halkan ma ansaxaysa ayuu leeyahay waayo lianna jamiica man taqadama dadkaa dikrum dikrigoodu soo horeeyo oo dhami saxaabatan asxaab wey wallahu aclam bal taas marka asxaabtu dhib weyn ma lahay ama taabicuna taabiciintii faqad tafarada waxaa gooni noqday fii ma naclamu dabcada cali xalabina kolley intan fii ma naclamu kumay sugnayn xamaad bnu salamata ninka atbaacu taabiciinta kaga mid ahaa can abilcusharaa'i can abilcusharaa'i daarimi nin abilcusharaa'i daarimi laydhaah oo kolley magaciisana way isu khilaafsan yihin besiisa kalena nin majhuulo weeye oo lama yaqaano xamaad ibnu salama unbaa wax ka warinaya magaciisana dhowr magac baa kutubta inooguba sugan oo iskhilaaf baa jira can abihi aabihii uu kaba wariyey bixadiidi amaa takuunu dakaatu ilaa fi laba waa su-aal gowraca neefka la gowracayaa dhuunta uun mooyaane meel kale miyaanu noqon ahayn sida neefka geel oo kale faqaala waa xadiidkii marfuuca asxaabu sunan baa xadiidkan wariyey wuxuu yidhi markaa rasuulku amaa low dacanta haddaad wareento fii fakidiha bowdadeeda aad ka wareento la ajsaa canka gowrac buu noqon oo gowracu intanan kuma koobno gowrac buu noqonaya bal xadiidkale dacfi baa kuga sugan oo looma daliishanayo xaala alikhtiyaar in dee gowracu meel kala noqonayo gowracu maxaal alikhtiyaar un gurigo ama dhuunta un mooyaan sida geeri un mooye meel kale maba noqdo ee waxa ay tani kuwa xambaaran tahay in marka ay dhacdo sa xadidkii kale ee saxiixa ahba ee uu bal markaasin dee neef maalin uu neefkeedi kaba caymado la qaban kari waayo ruuxleeb kuba gano sidii uu kuba xidho adee adigu sidii markaa lagu gaadhayba in ama hadduu meel iyo kuba dhaco aan la gaari karayn cunihiisii iyo ama luquntiisiiyo la gaari karahayn bal markaa taasay kuba xambaaran tahay ama dee sidee saydkii oo kale iyo wax lala helayey ee ama saam iyo wax lamida lala helayey iyadoo bisinka loo qabtay oo nololna aan lagu gaadhahayn nabarkiina uu gaadhay oo dee sahmigii bisinka loogu qabtay uu kuba gaadhay umuuraha caynkaasa ayuunbuu kuba xambaarnaanayaaye ama xalal ikhtiyaar waxa weeyaan allamba aw ilcunuq ayuunbaabuu noqonay meel kalema noqonaysa dakaadka bal xadiidkana kolley dee ninkan raawigiisa aba ninkaa majhuulka ah waa xadiidkaa daciifkaa wa yuqaalu waxaa la yidhaah ina zuuriya zuuri tafarada waa gooni noqday can niyafin wa cishriina taabiciin dhowr iyo labaatan taabici ayuu wax kala gooni noqday dee waa riwaayadiisaa ballaadhay hadiyo goor ragga xufaadii cilmi ziyaadaha ayay leeyihin oo dadka kale ee lamidka ay la dheeryihiin wakadalika tafarada camru bnu dinaarin wa hishaam bnu curwata wa abuu isxaaq asabiiciyu wa yaxya bnu saciidin alansaariyu qolooyinkan oo dhammi waa rag taabiciina weeye taabiciintii dambe haba noqdeen bal markaa iyaguna weliba raggii culimmadii waqtigoodiina ahaa markaa raggaasna way gooni noqdeenoo la gooni noqdeen can jamaacati min ataabiciina jamaaca taabiciinta kamida ayay wax kaba wariyeen oo macnaha waxa weeye dee koladii iminka zuuri walow aanay magacyadiiyo waxyaalahaasi noo jirin waa rag riwaayadoodu waasacayn bay dhammaantood wada ahaayeen markaa dad badan oo taabiciin oo iyaga uun ay la kulmeen ama iyaguun cilmi ay kaba qaateen oo dee waa cilmi weyn hadiyo goor ragga caynkaasi nin keliya wax ka warinaya waa rag cilmi badan hayay may ahayn hadduu ninku nin culimo ay yahay dad badan baa asal ahaan la kulmayey ee waa nin xadiis ama laba xadiisiyo maqlay oo dee saasoo kale saxaabigii waa xadiis keliyu leeyahy ama labuu leeyahy markaa nin keliya unbaaba la kulmo wax ka wariyey ninkan taabicigiina waa nin bal xadiisun ama abiha ka wariya sana bulcushara idaarimi oo kale ama dee cid kale ha kaba wariya xadiis ama laba ayuu maqlay wax saasoo kale ma maqlin markaa dadka hadiyo goor cinaayadoodu ay badnayd ee cid kastaba la kulmaye cid kastaba cilmi ka doonaya meel kasta mare rixladoodna ay waasaca ahayd ee dalab cilmi uun ku jiray xataa markii dambe iyaga loo baahday ay wax faa-iideynayeen oo dhan ayaa dee dhacaysay ragga caynkaasa la kulmayey ama dee dadkan kale cilmigoodu aanu badnayn hadiyo goor waxay u yar qastayeen un dadka culimada ee la yaqaano ee mashhuuriinta ayay wax kaba qaadanayeen bal markaa taasaa keentay dee nin keliya uun iyaga wax kaba wariyo marka hore waxay hayeen baaba xabadan iyo labadan aan kaba badnaynba faqaala alxaakimu xaakim wuxuu ihi waqad tafarada maalikun maalik waa gooni noqday can zuhaa'i casharati min shuyuukh lmadiina wax toban ku dhow oo shaykhadii madiina dee culimiga saasa lahayd laakiin riwaayo wax lahaa barhkoodna dhici karta awlaada saxaababa ay ahaayeen ayuu kalaba gooni noqday lam yarwi canhum kayruhu isaga uun mooye cid kaloo wax ka warisay inaana jirin annawcu athaamin walarbacuun kolley bal markaa noocan faa'iidadiisa waan aragnayoo dee noocii qoladii jaalatul caynayn xukunkiisa soo ogaanay ayaynu rag lagaba magacaabay ama amhiladiisii helaynaa aanu halkan kaba helaynaa macaarifatu man lahu asmaun mutacadida kana waxaa noocay sideed iyo afartanaad waa garashada la garto mid magacyo kala duwan leh oo fa yadunna ay u malaynayaan bacdunaasi dadka barhkood annahum iyagu ashkhaasun shakhsiya inayin mutacadidatun dabca dii caalxalamina cidatuma halkan kuba sugnayd aw yudkaru amase waxaa lagula sheegayaa bacdia magacyadaa barhkood baa lagu sheegayaa mar aw bikunyati ama kunyadiisii baa lagu sheegayaayo fayactaqidu wuxuu u malay ictiqaadinayaa man shaksi laa khibrata lahu aan macrifo iyo aqoon xagga magacyada iyo rijaasha u lahayn annahu kayru ninkii markii hore uu arkay inuu yahay keyrkii oo bal markaa tani waxa ay tahay uun waxaa la arkaa dee magacyaan arki doonaa ee rag baa dhowr magac yeesha amase magacii iyo nisbo iyo kunyo iyo waxyaalo kala duwan inta badanna raggaas waxyaalaha sameeya raggan mudalisiinta ah ayaa dee ku tasarufo magaa sida tadliiska shuyuukhdaynu soo maray ruuxii bay ku tasarufayaan oo magaciisii kunyo hadduu doono aan lagu aqoon nisbo iyadna jirto aan laguba aqoon waxyaalahay kolba mar ku sheegayaanoo markaa ruuxii wuxuu yeelanayaa magacyo kala duwan nisbooyin kala duwan awsaaf kala duwan buu yeelanayaa kutubtii ku soo arooraya marka culimmadu allah ka raalli ahdee dadka caynkaasee magacyo kala duwan iyo kunyooyin kala duwan iyo waxyaala lagu magacaabay bay ururiyeen barkoodna kutub gaara ay u alifeen sababtuna waxa weeye si aan dee loogu qaldamin oo ninkii oo daciifaba magaca iyadaa kala duwana leh marka wej dee uu kuba yimaado kii aad ku taqaanay aan ahayn xadiidkiisii waxaa dhici karta in layskaba tasxiixiyo sida ragga qaarkood ka dhacday ama layska aqbalo ninkii laba garan ama in la moodoba kan iyo kan iyo kan iyo inay rag kala duwan yihiin oo ruwaad kala duwanayihiin iyadoo nin keliya un waxan yahay haddaba bal umuurahaasay kutub gaarana culimmadu kuwa ururiyeen ee dhibta kaba imanaysa daraaddeed baanay taa uba yeeleen oo ah in jamaaco la moodo ruux keliyaba ruuxii aan markaa daciifkaa qarsoomo waxyaalahan kuba qarsoomo umuurahaasaa kaba imanayse bal noocan kaas buu yaallaa dee kolleyna siduu inoo sheegi doona mualafaad gaaraa jira marka wuxu uhi waaktaru maa yaqacu waxa dhaca daalika kaasi uu dhaco waxyaalaha ugu badani waa filmudalisiina raggan mudalisiinta ayuu inta badan kaba dhaca yuqribuuna bihi cala annaas dadkiibay iyaga korkooda wax qariiba oo aanay agtooda ku aqoon bay laba imanayaanoo laftiga aqraba hore inuu soo marray waxaa macnuhu yahay ujeedadu waxaa dadka agtooda macruuf ku ahayn aan laguba aqoon bay dadkii ula imanayaan si aan loo garanay u socodsiiyaanba oo fa yadkuruuna waaba kan iqraabkii waxay sheegayaan alrajula ninkiibay ku sheegayaan bismi magac laysa huwa mashhuuran bihi mid lagu yaqaano aanu ahayn ow yukanuunahu amase kunyay u yeelayaan maxay taa u yeelayaan liyubhimuuhu si ay u qariyaan oo ninkan calaa man laa yacrifa ninkan kunyadaa ama magaca iyo xaa garanayn ugaba qariyaan wadaalika katiirun kaasna waa badan yahay had iyo goor ninka mudalisiinta ah ayaa ragga ducafaday waxaan ku samayn jireen oo si ay dadkii u socodsiiyaan xadiidkooda oo gees kalena dadkii arrintoodii ay ugaba qarsoonaato inay dadku isagaba garan wqad sanafa u alifay alxaafid cabdاlqani bn saciidin اlmasriyu fii dalika kitaaban kitaab idaxu ashkaal oo kuwa magacaabay buu alifay wasanafa annaasu dadkuna way alifeenoo kutub alkuna oo kutub kaloo kala duwan oo muslim baa lahoo xaakim lkabiir baa lahoo culimo kala duwan baa leh kutub ay kunyooyinkan ku uriyaan ujeedada kunyaday dhiganayaan markaasay sheegayaan kunyadaas ninkii magaciisiina way sheegayaan si labadoodii layslaba helo haddaba kutubta kunyadana way sheegayaan way alifeen wa fiiha waxaana kuba sugan kutubta kunyada iyo kutubtan kale dee idaaxa ay waxyaalaha khadibna wuxuu leeyahay almudax liawhaam ljamci wataqriib liawhaam ljamci watafriiq in irshaadun hanuunin iyo tusin la istusiyo ilaa idhaari tadliis lmudalisiin oo marka dee kutubta kala duwan aan aragnayn magacii ninkan siduu kuba yimi iyo kunyooyinkiisa wixii aan helo kuwa mudalisiinta ee waxyaala qarinayay ee kolba waxaan lagu aqoon kuwa magacaabayay say riwaayadiisan uba qariyaan tadniiskoodii baaba muuqanayo halkaa taasaa sidii uu kuwa muuqan lahaa ayaa kutubtani ina tusaysa inaguba hanuuninaysaa bal amtiladna waa tane wa min amhilati dalika moxamed ibnu saa'ibin alkalbiyu wa huwa daciif waa nin daciifa buuhi ninkan moxamed ibnu saa'ib aada u daciifa xagga xadiidka laakinahu caalimun biاtafsiri wa bilakhbaar tafsiirka iyo wararka ama riwaayo taariikhtana aqown buu u leeyahay ama caalim buu ku yahay faminhum waxaa ka mida man yusarixu bismi haada magaciisa cid cadaysa oo dee ninka marka agaag baa laysaga garanayaa moxamed ibnu saa'ib alkalbi wa minhum man yaquulu ku yidhaahbaa ka mida xamed ibnu saa'ib oo dee dadkii lamao garanaya xataa xaakim bay dhacdaysa oo ninkan saa u yaqaanay xadiid oo xamed ibnu saa'ib ku jira inuu saxiix yeelo musadragiisa sababtuna muu mooday moxamed ibnu saa'ib inuu yahay oo magacan halkan ay dhibtu ugaba timi wa minhum man yaknihi mid isaga u kunyoodaaba kaba mid ah biabinadir wa minhum man yaknihi biabi saciidin abi saciid bay barhkoodna ugu kunyoodaan qaala ibnu salax wuxuu ihi wahuwa maxamed ibnu saa'ib alladii kii weeye yarwi uu wariyo canhu xaggiisa cadiyatu lcawfiya oo nin isba daciif ah atafsiira tafsiirka uu kaba wariyo isagoo abi saciid ku magacaabaya muhiman xaal uu moodsiinayo dadkii ugaba dhigayo annahu abuu saciidin alkhudriyu inuu abuu saciid alkhudri yahay oo dee markaa abuu saciid buu kaba cabira waa cadiyat lcawfiya isba daciif ah markaasaa dadkii maxay uga qaadanayaan inuu abu saciid alkhudri yahay wakadalika waxaa saasoo kale la midoo dadkan dee magacyo kala duwan kuba yime saalim abu cabdillaahi almadaniyu almacruufu bisabalaan ninkaas saalimu sabalaan la yidhaaho abu cabdillaahi iyo abu hureyrana wax kaba wana ladii yarwi can abi hureyrata cidda welihiisale ayay waxyaalo kala duwan u yimaadeenoo yansibuunahu kol waxay u nisbeeyeen fii walaa'ihi xagga welihiisa ilaa jihaadka muctacadida jihaad tirowday oo dhowr jiro ayaa walaah wali waa walihii cidqigeen oo kale waxaa la yidhaahaaba bal markaasa mawlaa shadaad ibn alhaadi alnasri kalmowla alnasriyiin kalmowla almahriyiin kol abuu cabdillaahi mowlaa shadaad ibn alhaad kol salim abuu cabdillaahi dowsi kol salim mowlaa dows waxyaalo badan oo taasa ayaa laba yidhaahaa shaarixuna xagga hoosu idinkaba soo qaatay oo dee aada moodaysa ashkhaas mutacadidaa la moodayo isagoo shaksi keliya ah markaa ruuxii aan waxaan ogeyni dee wuxuu malaynayaa un dad kala duwan oo badan saa dee maxamed ibnu saa'ibkaas iyo nin kaleo maxamed ibnu saciid adigu maxamed amala ibnu qays adigu masruub oo sadiqaya waxaa loo salbiyey ilaa boqol wej wax ka badan bay magaciisa u rogrogeen waxaana waxaa sameeyey raggan ducafada ama mudalisiinta waxaa sameeya un laakiin daa culimadii allah ka raali aada waa kuwa wixii ay tatabuceen waanay soo wada saareen wahada kathiiru jiddan aada iyo aad buu u badan yahay watadliisu aqsaamun kaiira tadliiskan saynu hore usoo maray waa qeybo badan ee noocii tadliisu shuyukhna waa waxyaalihii uu kuba imanaya kamaa taqadama wallahu aclam annawcu ataasicu walarbacuun wallahu subxaana watacala aclam taas baa waxay keentay dadkii xadiidka inuun calaaqa la lahaa riwaayo uun lahaa ama beenun kaba soo gelayay bal dee waa taa jawaanib horaan kaba soo aragnay xataa asmaadood iyo kunyooyinkood iyo kutub gaar ay uga dejiyaan si kii majhuulka ahaa iyo kii ismigiisu intuu adkaa dhici karta in la taxriifiyo si aan si ahayn looguba dhawaaqayo umuurahaasoo dhamm ay u kala dabdismaan dadkiina aanay isu dhex gelin mid kastana xaalkiisii loo ogaado umuuruhu waa khidmadii xadiidkunbaa keentay asmaadan iyo kunyooyinkan badanay jawaanib ama xagga taraajimta iyo ruwaaday dhinacyo badan kaba eegeen waa khidmada xadiidka rasuulkan salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal markaa imaka tana waxa weeyaanun waa magacyada kelida ah kelinimadu waxa weeyaan shaksigaa mooye shaksi kaloo leh magacaas la wadaagsadaan jirin ama waa kunyooyin ama laqabnaa nisba nisbo keli ah oo shaksigaa mooyaan ama raawigaa mooye cid kale oo loo nisbeeyey taa ama laqabkan iyo naanaystan leh ama kunyadan leh ama magacan leh ayaan ruwaadii kuba jirin taasbu inta badanna kuwa caynkaasee dee ruux keliya in lagu magacaabo waa kuwa marka horeba yar sucuubo leh sida loo aqriyaa waana kolley waxay u yihiinna markaa dee khatarba in la taxriifiyo kolley de magacani maaha magac magacyadii caadiga ahaa kolley maaha waa ka yar duwan yahay uun wuxuu uhi waqad sanafa waa alifayo lidaalika waa asmaada mufradada ah axmed alxaafidu axmed ibnu haaruun albardiijiyu kitaab buu u dejiyey kitaabkiisina horta makhduud ahaan waa jiraa in la madbaceyona warumahayo iyo wakayruhu kayrkiiba kutub bay u dejiyeen wayuujadu weliba kutubta iyaga lagu khaas yeelay un maaha meesha laga helayaaye wayuujadu waa la helayaayoo daalika kaa waa asmaada kelida ama kunyooyinka kelida kahiiran in badan ayaa waxaa laga helayaa fii kitaabi aljarxi watacdiil libni abi xaatim kitaabka aljarxi watacdiil ee ibnu abi xaatim leeyahayna in badanoo magacyada kelidii way ku sugan tahay isagoo dee kolley kaba cabiraya inay afraad ay yihiinba ama waxa weeyaan oo de taa isagii sheegayaba wa fii kitaabi alikmaal liabi nasr bni maakula kahiiran isagana ay wayuujadu waxaana laga helayaayo waxyaalo badan oo kuwan kaba mid ah fii kitaabi alikmaal kitaabka alikmaal la yidhaaho ee liabi nasr bni maakula imaamka abi nasr bni maakula la yidhaah leeyihiina kahiiran in badan oo isaga kitaabkana waa kitaab madbacaysan sida jarxiga iyo tacdiilkuba u madbacaysan yahay aljarxu watacdiil waa kitaab weyn oo ilaa sagaal mujalad lagu madbaceeyey oo dee kolley kutubta jarxiga iyo tacdiilkana kuwooda ugu ahamsana oo umuuro aynu awal hore soo maro xagga alfaadahan jarxiga iyo watacdiilka waa kaba hadlayo ibnu abi xaatim maraatibtay kasoo naqliyaan waa kitaabkay kuba sugan tahay kolley rag badan da taraajimtoodu ay ku sugan tahay waxaana kitaabka cinaayadiisu tahay waa magacyo taraajimeed oo magacii markuu soo dhigto wixii layidhi jarx iyo tacdiil la dhiganaya waa kitaab aada u weyn oo aada u muhima amaa kitaabkan ibnu makuula isna waa kitaab madbuuca maanta ilaa toddoba mujalladii lagu madbaceeyey isaguse waa cilmigan ama qeybtan inoo dambaysa ee mushtabiha oo kale taas weeyaan ayuu caddaynayaa waa dhinacan mu'talifka iyo mukhtalifka weeye oo inoo dambeeya waxyaalaha dhinacaas mushtabiha adigu iswada raaciyo waa jaanibkaas baa kitaabkiisaasi yahay waa kitaab isna weyn baabkaasna ama mowduucaasna kutubteeda dee kuwooda u mudan kaba mid ah marka kitaabkaasna waxaa laga helayaa kol hadduu caddaynayo dee asmaadii iyagu bal xagga marka la eego dhigaal ahaan iskaga iskaga midkahayd dhawaaq ahaanna iskaga dhaweyd almukhtalif walmukhtalif la odhanayo iyo waxyaalihii kale soo raacayay noocyada adigu mushtabiha asmada iyadu kerida ah taasna uu soo arooriyaayo in badan oo asmaada ka mid ama kunyooyinkaasi kitaabkaasna way ku sugan tahay marka wuxuu leeyahay in ujeedadu asmaadan mufradada ah master wax ka badan baan ka helaynaa kutubtii loo gaar yeelay waan ka helaynaa kutubtan kale ee taraajimta ama jarxiga tacdiilka oo kale waan ka helaynaa kutubta mukhtalifka iyo mukhtalifkuna way soo qaadaanoo waaba laga helay ee kutubtan kale xataa rijaal umuhaad dhigta kutubteennan dee ama markaa kutubta mucayinka raggooda iyo ruwaadooda taraajimtooda dhigtana kolley dee wixii ansaab ama alqaab ama magacyo ee jiray mid isagu la wadaagsaday ka aan la wadaagsanba way soo arooriyaanoo iyada kuwaasna waxay kaba mid tahay meelaha laga helayo magacyadan iyo umuurahan imaka ama noocan aan hayno waqad dakara wuxuu sheegay asheikhu sheekhi abuu camrin ibnu abuu camr ibnu salaaxi daa'ifatan koox min alasmaa'i almufradati asmaada kelid ah ka mida ayuu kitaabkiisa culumu lxadiid oo walow daa'ifo badan ay tahay haddana dee wax yaroo kooban bay noqon marka waxaa jira loo eego oo kutubtaa kaleu inoo tilmaamay wax laga maarmayo maaha halkan looga maarmayo haddaba daa'ifo asmaada mufradada ayuu sheegay minhum daa'ifadaa waxaa ka mid ah ajmadu biljiimi ibni cujayaan calaa wasni culayaan bal waxa weeye waa nin waxa weeyaan saxaabiyaba oo dee asxaabta laguba sheegay magaciisa maxaa la yidhaha ajmad dee magacii macruufka axmed buu ahaa ajmad waa magac keli ah oo ninkaasunbaa loo yaqaanaa waa magac dee kolley marka la eego kii kale aada isu shabahayaan si dhib yar loogu qaldami karo saa daraaddeed bay kutubta qaarkood dhacdeen xataa muqadimadii ibnu salaaxu waxaan ku dabdinayay dabcadan uu doctoorka nuuruddiin citri laydhaa uu madbaceeyey oo dee waa dabcaadkii hore kitaabkaba ayaa waxaa kuba dhacay halkan axmed baa dhacay oo dee waa taxriifyada waayo magacii dee dariiqa caadiga ah ama dee la yaqaanay buu kaasi noqonayaa se magaci waa kan ajmadu markaa kmagaciisa dambena waa keliyo ibnu cujayaan calaa wasni culayaan iyaday culayaan la wasan tahay qaala ibnu salaaxi wuxuu yidhi wa ra-aytu waxaan arkay bikhadi ibni lfuraati imaamka ina furaata la yidhaha khadkiisa waxaan ku arko isaguna baabkan dadkii wax ka qoray ahaa mukhafafan calaa wasni sufyaan oo dee kolley alqaabya buu leeyahay mukhafafan xaaliyo iyadoo la takhfiifiyo calaa wasni sufyaan sufyaan wasankii yahay oo macnaa ibnulfuraat ayaa khadkiisa waxa dhacay halkan isagoo aan dee shadnayn oon culayaan aan ahayne oo uu yahay bal markaas mee cujayaan aan ahaynoo culayaan la wasanee uu yahayba cujiyaan saasuu ku dabdiyo dee uu la wasan noqonayo sufyaan uu la wasan noqonaya haddii cujayaan la yidhaha iyo haddii cujiyaan la yidhaahba kolley waa magac keliya uun dakarahu ibnu yuunus fi saxaaba ina yuunus baa wuxuu ku sheegay saxaaba isna waa imaam macruufa oo khaasatan futuuxu misra ayuu leeyahy saxaabadii wixii galay masarna waa dee isaga kitaabkiisaas buu kuba sheegaa kolleyna marka la eego reer masar taraajimtooda waa ninka lagagaba dambeeyo oo aada iyo aada aqoon weyn uba lahaa iyo wixii masar degayba haddaba isagu wuxuu ku soo daray buu leeyahay ajmadkan asxaabta awsad bnu camrin albajariyu taabiciyun awsad ibnu camrin camri waa magac macruufa oo dee badan ee waa lafdigan awsad waa nin taabiciya isagun baana lagu magacaabayo cid kaloo magacan la wadaagsatay maha inay leeyihin culimmadu taduumu ibnu subeyxin alkiraaciyo waa qolooyinkii ibnu salax sheeguu inoo wada oo minhum waxaa ka mida ajmad waxaa kaloo ka mida awsad oo waxaa ka midane taduum ibnu subeyxin ninkaa la yidhaaho bal marka la eego taduum dee subax waa lala wadaagsan ee taduum magacan ah ayaa keli ah isaga un mooye cid kaloo lagu magacaabaaba aanu jirin waliba kitaabka tawdiixulmushtabih la yidhaha halkan ta'da bedelkeeda iyo abaaba kuba sugnaydoo malaawajkaa labaadna waa jira isna waa keli un yaduum haddii la yidhaaho ama taduum haddii la yidhaaho ibnu subeyxin axmed shaakirna subax wuxuu inoogu dabdinayaa tasqiir ismi musaqara waxaana cali xabire buu yidhaaha labadii nusqo ee khadiga ahaa ee farta ahaa ee kitaabku lahaaba way khilaafsantahay taasi oo labadoodaba waxaa ku sugnaa subxi baa kuba sugnaa oo labadaba subxi baa kuba sugnaa laakiin dee subax oo kale waxay dhacday culuumulxadiidka ibnu salaxna way dhacday mukhtasarkiisa nawowi leeye irshaadna way dhacdayba amaa subxi oo kale waa sida tadriibu raawi iyo tawdiixulmushtabi iyo kuba sugan oo kolley bala waxaad moodaa dabdi mukhtalafa can tubeycin alximyariyi ibni imra'ati kacbi alaxbaar waa nin kaloo isna taabiciya oo tubeyc la yidhaahbaa buu wax ka sii wariyaa tubeycanna ninkii macruufka ahaa ee mashhuurka ee kacbulaxbaar haweenaydiisi isagu muu dhalina ayaa dhashay waa raggaa dee reer yamaneed ee reer ximyar marka tubeycna iyadna wuxuu leeyahay waa laf ismi mufrad ah oo magacani waa keli ninkaasunbaa aynu haynaa wax lagu magacaabay ee cid kaloo ruwaadoo tubec la yidhaahaa ma jirto jubayb bnulxaarisi jubayb bnulxaaris kaneeg waa jubayb waxaa lagu qaldami karaayo halkan xabiib iyobaa la odhan karaa ee magacu waa jubayb ibnulxaaris saxaabiyun saxaabi weeye isna waa keli jiilaan ibnu farwata abuljaldi alakhbaariyu taabiciyun waa nin isna jiilaan ibnu farwa la yidhaaho cilmigan taariikhda yaqaanay oo taabiciya jiilaan isaguna ruwaadda kelibuu ku yahay oo dee meelo magacoodu waa tan jiilaan la yidhaha halkan sheekh cabdiqaadir jiilaan iyo loo nisbeeyo kolkol kiilaan iyo waa la yidhaha laakiin waa magac baan u jeednaay bal kelibuu yahay addujayn bnu thaabitin abulqusni isaguna maag ninkan addujayn haddii aliftiiyo laamta la gooyo sida kutubta qaarkood dhacday ama nusqooyinka kitaabka qaarkood dhacdayna waa caadi uun jiilan ibnu farwata abifarwata ibnu farwata le wanuusan doonaa abuljaldi alakhbaariyu taabiciyun addujayn ibnu thaabi ibnu thaabitin abulqusni waa nin kaloo isaguna keliya oo magaciisa maxaa la yidhaha dujayn kunyadiisana abulqusni baa la yidhaha bal markaa ninkaa dujaynna waa keli marka wuxuu yihi sheekhu yuqaalu waxaaba la yidhaha ninka dujaynku inahu juxa waa juxihii la yaqaanay heedee sheekooyinka kala duwan wax runaya waxbeenaba ay kasoo naqlinayeen kaas baa dujaynkan yahay qaala ibnu salaaxi walaa saxu annahu kayru laakiin ibnu salaax wuxuu leeyahay waxa sugan ama raajixa oo sixo badan inaanu juxaha ahayn bal marka waxa way horta ninkan dujayn ibnu thaabit abulqusni oo kale waa nin mutaqadima horta waana nin baaladugu malaa iska caraabi oo dee cilmi siyaasa ma laha iyo dee malaa quwo siyaasana ma laha ee laakiin rag baa wax ka wariyey ibnulmubaarak iyo rag kale wakiic iyo way soo gaadheenoo waxbay ka wariyeen culimada haddaba ninkan isku khilaafay ninka uu yahay barhkood waxay idhaaheen waxa weeyaan dujeenkani waa ninkan dee waxyaalaha nawaadirta ah ee ay ka soo naqliyaan iyo juxa la yidhaahdo de waxa laga yaaba malaa ninkii kutub uun aqriseen wax kale aan la arag inaanu juxahanba maqle laakiin ciyaalka yaryarna waxaan filaya sheekooyinka juxa dee kutubtan yaryar ee qiraa'aadka iyo mudaalacooyinka iyo waa wax kuba sugan dee waana nin jira markaas oo maaha uun dee walow waxyaalaha kolkood dee lagu qoslo uun iyo nawaadir iyo fukahada ay kaba soo naqliyaan nin jira weeyo oo dee weliba mutaqadima barhkood baa la yidhaha dujeenkani waaba juxaan dee waxyaalaha fukahaadkaa iyo sheekooyinka laga soo naqliyo kolleyna hadiyo goor ruux haddii wax loo tiiriyo waa lagu dardaa dadka qaar waaba khayaaliya oo dee wax jira maaha dadka qaar wixii jirana kolkole waxaan laga soo naqlinayo dee wuxuunbaa kaba jire waxbaa lagu dardaraayo inta badan waxaan jirin oo kale ayuunbaaba loo tiiriyaayo dee qosol leh ninkan waxyaalahan qosol kale laga soo naqliyo ee juuxa la yidhaaho waaba dujaynkan taas bay dha waana ninka shiiraazi la yidhaaha kitaabkiisa alqaabta iyo naanaysaa uu ku ururiyo waa suu kuba tegay bal laakiin qolooyin kale iyagu waxay leeyihin mee waa nin kale oo raggaa waxaa kaa mida ibnu cadi iyo ibnu xibbaan iyo oo bal ibnu cadi wuxuu la yidhahdee ninkan dujayn ibnu mubaarak iyo wakiic iyo raggaa aimadahabaa wax ka wariyey raggaasna oo yaxya ibnu maciin bay marka hore qowl kaba soo naqliyeena dujayn inuu juxo yahay ragga caynkaasna juxaan dee imaka nawaadirtiisiiyo wixiisaa la yaqaano inay wax ka wariyaan dee diintoodu way kala weyneydba ama ilaahay way uga aqoon badnaayeen buu kaba cabirayaa inay juxo wax ka wariyaan ragga caynkaase inuu mubaarakyale kiciyali markaa isagu asuu yidhaaho oo markaas bal iyo qoloyna way kala farqiyaan kolleyna mujaladka sideedaad ee siyara calami nubalaa way ku taalaa tarjamadiisu isagoo aqwaashan soo dhan dhamaynayo dee kol horta marka hore juxa horreysiinaya laakiin markii dambe wixii la yidhina soo naqlinaya siyara calami nubalaa mujaladka sideedaad zir bnu xubayshin calaa kulli xaalin ama ha noqdo juxa mayaan noqonin magacan dujayn ayaa fardi ah keli ah zir bnu xubayshin isaguna waa taabici aada u macruufa cubaaddii ummadana kaba mid ah mukhadraminta raggii waaweynaa ee taabiciinta khamsi waa dabdigu waa kaase waa magacyo keliya sandaruni alkhasiyo oo bal markaa waxa weya sucayr bnu lkhams bal waa magaca kelida sandarun sandar waa calaa wasni jacfar marka waa ismi masruufa un ama munsarifa laakiin waa keli isaguna sandar cid kaloo ninkan aan ahaynoo lagu magacaabo ma jirto alkhasiyu dhufaanaa buu leeyahay mawlaa zimbaacin iljudaamiyi zimbaac ninka la yidhaaho ee reer judaam waxa weeye mawlihiisa ahaa oo ninkaas baa dee bal adigu kollay addoonkiisa oo u hore hora u ahaa marka dambe ha xoroobo lahu suxbatun suxbuu leeyaho ninkani ninkani waa nin suxbo leh sida dee mawlihiisuba suxbo u leeyahay kollay khasinimaduna xaggay uga timid dee ninkaasuu addoon u ahaa baa la yidhi oo maalin buu u cadhoodayoo markaasuu dhufaanayba ninkii oo taasuu ahaa marka hore waa sandarkan suxbana waa leeyahy dee ninka naftiisuna markii dambe saxaabi waaba kana zimbaaci shakal bnu xumaydin isaguna shakal bnu xumaydin dheh shakal waa magac keliya saxaabiyun shamguun bishiini walghayn almucjamatiin ibnu zaydin abuu rayxaanata saxaabiyun oo kana shamguun eeg barhkoodna halkan shamcuun way ku dabdiyeena calaa kulli xaalin cayn haddii la yidhaha hayn haddii la yidhaha waa magac keliya cid kaloo la wadaagsatay ma jirto isaguna waa saxaabi waaba kan yidhi wa minhum man yaquulu bilcayni almuhmalati qolon yidhi shamcuunna waa jira sudey ibnu cajalaan abuu umaamata saxaabigii mashhuurka abuu umaamata albaahiri magaciisa waxaa la yidhaha sudey ibnu cajalaan lafdigan suday waa keli isaga un baaba leh saxaabiyun sunaabixu bnu lacsari kollay shalayna waan soo maray sunaabixa oo dee laakiin si kale ayaynu usoo aragnay oo marka la eego dadka nin keli unu wax ka wariyey ayaynu ku soo maray imika halkana markii uu sheegaya qays ibnu abi xaasim dadkii uu kala gooni noqda wax imika halkana maxaynoo haynaa magaciisa sunaabixna waa keliba isaga ayuun baaba lagu magacaabay waana saxaabi isagu kollay qolooyin kaloo dee isagu sunaabix malaa nisbe ah asunaabixiya sida cabdiraxmaan ibnu cusaylo oo kale iyona way jiraan ee bal kuwaasi waaba taabiciin oo shaakir baana kitaabkiisan ama taxqiiqiisan uu ku leeyahay risaalada shaafici kollay si lafdigan sunaabixiya waxyaalaha kuwa magacayo kuwa nisbadaaba uu leeyahay bal baxdi yar oo uu ku kala saaro umuuraha uu ku bayaamiyo balkana waa magac keliya durayb bnu nuqayr bni sumayrin kulluhaa bitasdiir isaguna eeg waa durayb ibni nuqayr ibnu nuqayr ibnu sumayr waa magacyo keli ah oo intuba wada tasdiir buu leeyahay waxaana kollay ibnu salax dhacay nuqayrka in dee waa dabdigii balkan ay kuba dabdiyeen wax kaloo laba yidhi bilfaai walaami nufayl iyadoo fa laga dhiga xarafka dhexe ra-dana laam lagu bedelo oy nufayl noqoto kaasna laguma dabdi bal markaa durayb iyo nuqayr iyo waa magacyo keli ah abusaliili ilqaysiyo isaguna kunyadaas waa magac keliya albasriy yarwi wuxuu wax ka wariyaa buu ihi can mucaadin aniga sidaasaa ii taalla kolley dabacaadkiinana maan hubsan oo dee imaka waruma hayo haddii aydigu ay sidani taallana dee waa khada haddii laakiin sida sawaabkii oo mucaadata idin taallana waa sax oo ninku ka wariyaa ma aha mucaad ibnu jabal ma aha waa nin ka dambeeyey mucaad oon sooba gaadhin kuna dhoweynbe waa haweenaydii mucaadatulcadawiya ee habeenkii dhoweydna aan soo arkaynay caaisho inay weydiisay haweeneyda xaydada bal salaadeeda qalaheeda iyo taasee caaisha kulayda xaruuriyatun anti haweeneydaas weeye mucaadatlcadawiya oo taasi wax ka waranaya anay mucaad ii taallaayo dee kole waa khadaun yarwi can mucaadata caswaanu bilcayni almuhmala ibnu zaydin irraqaashiyu kana axadu zuhaadi taabiciyin raggii suhaada nin ka mida oo taabiciya isagana magaciisa maxaa la yidhaha caswaan waa magac keliya kaladatu bnu xambalin kalada waa magac isna keliya buu leeyo saxaabigan mooye cid kale aan lagu magacaabin saxaabiyun kollay barhkood khilaafyo way iska jiri karayaan lubay ibnu laba bal saxaabiganna eeg magaciisa maxaa la yidhaha lubay kollayna dee waa asxaabtii aada loo yaqaanay maaho waa magacyada keliya iyaguna waa laga yaaba dad ama acraab iyo daas inay ahaayeenba lubayu waa magaciisii lubayun ibnu laba calaa wasni casa kaasna waa magacii aabihii waa laba magacoo keliya saxaabiyun isaguna saxaabi weeye lubayun sida dee ubayun buu markaa isku wasan noqonaya lubayun ibnu laba limaazatu bnu zabaarin kana waa magac keliya oo limaaza ibnu zabaar mustamiru bnu rayaan ra-aa anasan wuxuu leeyahay mustamir ibnu rayaan isaguna keli buu kaba dhigay anasna waa arkay laakiin almustamir ninka loo laydhaha ma mustamir oo kale oo sunan ibnu maaja ku suganna waa jiraayo kollay nin labaad waa la helayaa tan nubayshatulkhayri saxaabiyin isaguna waa ninkii macruufka ah ee saxaabiga ahaa nubayshatulkhayr la odhanayay waa saxaabi magaca nubayshana keli weeye cidi lamay wadaagsan nawfun ilbikaaliyu taabiciyun nawf ninkaa la yidhaaho ee reer bikaal nisbadiisu ay tahay isaguna kacbulaxbaar ibnu imraati kacbulaxbaarba weeye saxiixaynna riwaayo kumariye dikri buu ku leeyahay oo isaga iyo waxa isku qabtay ibnu cabbaas ayaa waxay isku qabteen sida dee saxiixayn kuba sugan khadirkan mee waxa weeyaan muusaan dee saaxiba khadir ayuu ibnu cabbaasna yidhi waa muusa bani israa'iila isaguna waa muuse kaleoo muuse bnu isha iyo wax la yidhaha buu yidhi ma aha nebi kariimkii ilaahay ma aha markaas baa uu cid u dirayba ama kacab mee ubay oo soo maruu weydiiyey oo uu yidhi ibnu cabbaas waa iyo ninkan aniyo saaxiibkay taas baan kuba doodnayo markii lagu yidhi sidaasuu yidhi ayuu dee isaguna intuu aada uguba inkiray xadiidkii aynu soo marray bukhaari ayuu kuba sheegay oo ubay ibnu kacab oo kollay halkaasuu dikri kuba leeyahay nawf baa la idhaahaa bal markaas isaga mooyaane dee cawf waa ta badan cawf imaka halka nawf weeye bal markaa kaasna waa keli taabiciyun waabisat bnu macbadin waa saxaabigii macruufkaa saxaabiyun isaguna waa magac keliya hubayb bnu muqfirin hubayb eeg wahiib iyo magacahaas iyo ma aha ee waxa weeye hubayb ibnu muqfil muqfil kana muqafal maaha muqafal waa jiraa ee waa muqfil waa magacyo keliya kuwana oo bal markaa kana cidi lamay wadaagsan buu leeyahay hamadanu baridu cumar hamdanu baridu cumara bna alkhadaabi biddaari lmuhmala waqiila bilmucjama maxaa kaloo keli ah bal magacan laba dabdi bay ku dabdiyeen mid waa hamadaan in la yidhaah oo waa ka uu daal mucjamo ah uu leeyahay markaa miimtaa la fadxinayaa daashii dhibicda lahaydna weeye wuxuu markaa la mid noqonayaa magaaladan dee ku taalay faris ee marka dambena culimo badan loo nisbeeyey qarnigii labaad ama saddexaad wixii ka dambeeyey bal markaa taas haddii hamdaan la yidhaahna waa daal muhmalo ah miimtuna way reeban tahay waxaanu la mid noqonayaa qabiiladii badnayd aada u shahiirka ahayd ee qabaa-ishii yoman degi jirtay kaba mid ahaa dadka aada u badanna qarnigii koobaad iyo labaad iyona dad badan loo nisbeeyey ay dee ruwaadii culimadii iyo ay kaba mid yihiin bal marka waxaana shaarixu leeyahay ama shaakir leeyahay haddii hamadaan la yidhaaho waa keli ama haddii hamdaan la yidhaaho oo qabiilada uu la magac noqdo kelima noqonaya ayuu leeyahay oo dee waa lala wadaagsanayaaye balkaasna asmaada mufradada abuu ka mid yahay beriid cumarna cumar beriidkiisii waa waa rasuulkii cumar oo uu diri jiray wulaadiisa iyo waxyaalo iyo dee taas si ay fariimaha u geeyaan waraqaha u dirayo u gaadhsiiyo ugaba soo qaado cumar ninkaa beriidkiisa ahaa taaba weeye isaguna waa magaca kelida waqaala ibnu ljawsiy ibnuljawsi wuxuu hi fii bacdi musanafaatihi kutubtiisii barhkood waa kitaabkan mar horena cibaarada waa ka soo cabiray waa kitaabkiisa la yidhaaho casharkii shalaytaan kusoo aragnay ee waa talqiixu fuhuumi alahar kitaabkiisa la yidhaaho ayuu hadalkan ku yidhi wuxuu yidhi mas'alatu hal tacrifuuna war ma garanaysaan miyaa garanaysaan rajula nin min almuxadisiina muxadisiinta ka mida oo laa yuujadu aan la helahayn mithlu asmaa'i aabaa'ihim aabbayaashii magacihiisoo kaleo dee magaciisoo keliya maaha abtirsiintiisoo dhan ayaa wada keli ah oo dee waxa weeye si loogu dhawaaqaaba wada adage bal taas ninkaa miyaa garanaysaan markaasuu odhanayay faljawaabu haddii taa laba yidhaah jawaabtu waxa weeye annahu musadadu ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mugarbal ibnu mudarbal ibnu arandal ibnu ibni carandal ibni masak alasadiyu magacyo dee waa la yaab leh oo wadamooyi waxay sooda dabageliyatan ninku waa ina carbeed usa muuqata taabwoy horta saas u odhanayay musadad waa imaam aada u macruufa kolley dee haddaanay waqtigeenan soo gaadhina kutubtu lahaa dee waabay soo malaa dee caadigii dahabiya way soo gaadhay waa imanka warmahayo inay dee musnadada laba musnad buu lahaa mid ahaan waa soo gaadhay bukhaarina sheekhadiisa ayuu kaba mid yahay waana nin hiqooy culimmadu aada u ammaaneen bal bukhaari meelaa dhacay kitaabka dhexdiisa uu kuba yidhi musadadun musadadun kasmi macnaa ninkan musadad laydhaah waa nin la toosiy toosan mustaqiima sidaa magaciisu yahay musadadna waa wixii la toosiyey weeye haddaba sidaa magaciisu yahay unbaa u yahay waa nin toosan oo mustaqiim oo ujeedadu hiqo ah sida imaam axmed ba nin ka dalbay inuu bal waraaq ugu qoro ayaa muxuu waanu ugu qoray dee malaa si uu dalab iyo cilmi doonasho ugu tagay haydoo deetuu kaba cabirey nicmo sheekhu caafaahu llah macnaa waa sheekhka ugu mudan ilaahay markaa dee nabadgeliyo iyo caafimaad ama caafiya haba siiyo haddaba waa nin horta taasoo bukhaari iyo abi daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo qolooyinkaasa wax ka wariya muslim kitaabkiisa kuma sugna oo wax kamu warin magaciisana waxaanay soo naqliyeen waa wax dheer oo dee barhkoodna intan ay kaba dheereeyeen bal bukhaari baaba dee ilaa horta musadadka iyo musarhadka iyo musarbalka ilaa malaka afraad waa soo naqliyey bukhaari naftiisu uu soo naqliye xagga hoosana bal waan yar eegaynaa cibaaradiise wuxuu yihi lam ajid dabdan libaaqi asmaai aabaahi mala afarta hore ayuu inoo xarakeeyey musadad musarhad musarbal mugarbal wuxuu leeyahy ilaa mudarbal meeshan inta dambe wax dabdiyoo lagu dabdiye maan arag oo dee kollay siay barhkood xarakaysana arandal arandal iyo carandal todobada maasik weeye barhkoodna wax kuba dare markaasaa wuxuu leeyahay wanaqala fi tahdiib tahdiibku sheegaya waa xaafid ibnu xajar adiyo goor kutubta aada u mashhuurka dadkii lahana ay mashhuurka yihiin way iska daayaan kolkol sheekhaba inay sheegaan waa tahdiibu tahdiibna ee maaha tahdiibulkamaal xaafid ibnu xajar ayaa cijri wuxuu ka soo naqliyay ninkan isna kitaabkan dee hiqaadkae madbuuca maanta leh ana nasaba wakada musadad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad intaasunbuu ka soo naqliyey qaala alcijriyu markaa cijri buu kaba soo naqliyey oo wuxuu yihi kaana abuu nucaymin yasalunii can calaa nasabi abuu nucayb ayaa iweydiinaya waa fadl ibnu dukayn bal ninka nasabkiisa ii sheeg markan u sheego fa uhbirum markaasaan u waramayo fa yaquul wuxuu odhanaya ya axmed haadihi ruqyat alcaqrab wuxuu leeyahay magacyadu la yaabanaayo deetuu leeyahay tani waxaaba weeye hangaralaha ma dabaaleelaalaha wax lagu tufilaa malaha oo dawo u noqon laha ruqyadii caqrabka weeye kolkale dahabi baa isaguna walow anu magacaabin soo qaado oo wuxuu ka cabiraa qaala maasixun mid kaftamaya yidhi low ziidad bismi illaahi araxmaan iraxiim lakaanat ruqyat alcaqrab haddii magacyada lagu horeysiiyo bismi illaahi araxmaan raxiim la hordhigo walaa waxay noqon lahaydba caqrabka ruqya u noqon lahaydba haddaba ibnu xajar baa yidhi waa hadalka inoo soo socda waaye waa halkii taadiibkii un wazacama mansuurin ilkhaaridiy waanana dee aada u daciifa haddaanu beenaalaba noqon anahu musadad ibnu musara waa san imika uu inoo dhigtay ee uu ibnu jawsi inooga soo noqliyey ninkaa mansuur ilkhaaridi baa sheega iyagu maxay ku joojiyeen dee waa musadad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrid oo isagu magac iskaba la wadaagsaday ah inahaasay ku joojiyeen bal haddii muqarbalada ama mudarbalka mid ahaan bukhaari soo kordhiyaba laakiin intan dambe uu isu keen daba taxay arandal iyo carandal iyo waxyaalahan ayuu leeyahay mansuur ilkhaalidi baa taa sheegtay walam yutaabac caleyh o hadalkii xafid cid ku raacday ma jirto waxaan oo dhan kuba raacday marka wuxuu leeyahina shaarixan walacala hadihi algharaa'iba min ziyaadaati ma yuxibuuna aliqraab fi kulli shay kuwa doono wax kasta waxa gariibow inay la yimaadaan shay kasta inay biiriyaan baa la arkaa dahabina kitaabkiisa siyar markuu waa mujaladka tobnaad ee soo qaatay san oo kale ayaa wuxuu kaba cabiraa hada siyaaqun cajiibun munkarun fii nasabi musadad adunuhu muftacalan wamansuurun laysa bilmuctamad waa cibaaradii dahabi u siyar aclaamka kuwala wuxuu leeya waa siyaaq la inkiro oo la yaab leh marka la eego nasabka musadad oo waxaa filaya in wax la samaystay uuya magacyadan aanay sababa ahayn ninkan mansuur ee kuba sugan ee waa hadalkan laga soo naqliya waxaan isdabageliyeena nin dee maaha muctamada bal dee tarjamu ku leeyahay lisaan almiisaan iyo isagoo kadaabka kuba sheegay ayuu ku leeyahay marka calaa kulli xaalin hadalkan ibnu jawse haba yidhaaho kutub kala duwannahay noo dhacdee bal dee dhowrka hore waa wax jira oo musadad ibnu bal markaas oo kale ibnu musarhad magaciisaas intaa hore ilaa mustarbal iyo mustawrid laakiin waxyaalahan kale dee waa dariiqa mansuur baa laguma warinayaa ninkuna maaha nin dee hiqa a maaha ama ehel u ah riwaayo dee waxaanad moodaa istabagelintan waxaan laysla doondoontay se uu sheegaya waxa laysu geegeeyey uno jaabajaabo laysu keeno un ay tahay inaanay wax jiro ahayn waaba saa dee hadalkaa dahabiya kuba sugan hadalka xaafidna kuba sugan qaala bnu salaaxi ina salaax wuxuu yihi waa mal kunaa kunyooyinka almufradatu kelida taasi oo magacyadii bay hayde kunyooyinka kelida ah faminha waxaa ka mid a abulcubaydeyn waa taniyo waana kuny dee ninkaa kunyadiisii wasmuhu mucaawiyat bnu sabra ayaa la yidhaha min asxaabi ibni mascuud xertii ibni mascuud buu kaga mid yahay waa keli cid kale oo lama haya la hayaa ma jirto lale la wadaagsatay abulcushara iddaarimiyu isaga waynu soo maray oo ciddii aan raawi keliya u lahayd xamaad ibnu salaamuun baynu kuba soo maro abulcusharaana waa kunyadaa keli ah abulmudirda min shuyuuqi alacmashi wakayri laa yucrafu ismuhu ninkan abulmudilla la yidhaaho iyadna waa kunyo keliya ayuu leeyahy ciddilamay wadaagsanan laakiin sheekhu muxuu yidhi waana sida dee kollay dahaab mee dhacay ibnu salaaxe acmash iyo cid kale keyrkiiba ayuu sheekhyadooda ka mid aha laa yucrafu ismuhu magaciisa la garan maayo wazacama abuu nucaymin alasbihaaniyu abuu nucaym wuxuu sheegtay kolle mala ibnu xibbaanna waa suu ku tegay ana smahu cubaydullaahi bnu cabdillaahi almadaniyu magaciisu inuu taa yahay xagga hoose laakiin wuxuu ku yar qabtay sheekhu mu-alifka waa ibnu kathiir buu u jeedaa hadalkiisana uu yidhi min shuyuukhi alacmash lam ajid man sabaqahu ileyh dee ibnu salaxba way kuba sugantao dee taase waxbana hadalkii ibnu salaax baa sheegay cid ka horeysay inuu malaa cibaaradan yidhaaho waa laga roonaa ama markaas aanu soo xaadirsan kitaabkiina aanu u yar laamin halkane cid uga horeysa ma arko waayo tahdiib baa waxaa ku sugan buu leeya waa kii xaafid inaanu abuumujaahid nin la yidhaah mooyaane cid kaleo wax ka warisayba aanu jirin ibnu madiidna sidaasuu kaba soo naqliyay ee waxaa laga yaabaa buu leeyahy waa arrin kaleo tale inuu arkay riwaayaad aanu xaafid ibnu xajar arag ibnu kathiir arkay ee laakiin dee taasi waa hadal kolley naqdigiisna badan yahay ibnu salaaxna waa sheegay ciraaqina hadal dheer buu kuba leeyahay oo uu ku cadaynayo tani waham iyo qalad dhacay ay tahay oo weliba uu ka cabiray inuu waham cajiiba yahay ninkaasna uu weliba halka ishtibaahu ibnu salaax uga yimina uu sheego uu caddeeyana aimadu inay dhammaan muxadisiintu ay ku tegayaan ninkan mooye cid kaloo wax ka warisay aanu jirin saa daraaddeed aanu bal markaas dee acmash iyo sheekhyo u ahayne meel ishtibaah ugaba yimi oo nin kaleo abumujaahidkoo isagu acmashii ay wax kaba wariyeen inuu kuba qaldamay baa laga yaabaa buu leeyaho bal markaa wax la yidhaaho mala wuxuu arkay riwaayaad kale ma aho dee muxadisiintii baa guud ahaan leh tan kuma dhigaya ibnu salaax dee ibnu kaiirna isagu raacay sheegidiisa halka la sheegay qalad iyo waham inay tahay ee inaanay jirin taas abu muraayat alcijliyo cabdullahi bnu camrin isagana abu muraaya muraaya abu muraaya la ydhah waa kunyo keliya taabiciyan abu mucaydin eeg waa abu muciid mah waa abu mucaydin xabs bnu khaylaan adimashqiyo can makxuulin isna waa keli qultu waxaa idhi ninkan abu mucayd buu ka hadlay sheegayaa waqad rawaa canhu ninkan dee waxa wax ka wariyey naxwan min cashara waa nin la yaqaano mashhuuro toban wax ku dhow baa kaba wariyey wa maca haadaa iyadoo toban nin ay wax ka wariyeen ama qadarkood ayuu qaala ibnu xasmin yidhi huwa majhuulu nin la yaqaano maaha waa majhuul buu yidhi waxaanuu yidhi sheekhu liannahu ibnu xasmin lam yadalic ma daalacan calaa macrifatii garashadiisa iskuma taagin iyo uma rawaa canhu dadkan wax ka wariyee badan faxkama caleyhi biljahaalati jahaalo ayuu ku xukumay oo ihi waa majhuul de kolleyna qablalcilmi bi intaanu garano dee ninkii isagoo aanu garan isagoon kolkol in badan aan hubsan ayay kaba dhacdaayoo dee nin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shantoona maaha la yaqaano hagaag loo yaqaano barhkooda ma ay yihiin oo ibnu xasmi uu kaba cabiray waa majhuul oo kale sidatanu inoo sheegi doono oo kale waa wax isaga yar ka dhici jiray taasi oo majmuuco raggaa kaba midana iyo ka hadalkooduna uu ku sugan yahay kitaabkan alrafcu watakmiil khaasatan tacliiq walow dee matniga afar nin uu soo dhigtay oo tirmidi uu kaba mid yahay tacliiqa ayay wax badanna raaceen kolley marka wuxuu ihi kamaa jaylatani marka wuxuu leeya layaab ma laho kamaa jayla tirmidi imaamkii tirmidi ayaabanu garanahaynu ka jaahil noqday saaxib aljaamici jaamica saaxibkiisa ahayoo faqaala wuxuu ihi kitaabkiisa muxallaha ayuu ku yihi ama isaal min kitaab alfaraa'id min alisaal waman muxamed ibnu ciisa bnu sawr wa ayo muxamed ibnu ciisa ibnu sawru muxuu yahay waa soo kaba cabiro markaa kole dahabi wuxuu idhi waxaa la arkaa inaan kitaabkiisuba gelin wadankiisa ibnu maajana saasoo kale ayuu an u aqoon ama ugaba jaahil noqdoonu bal markaa taas waxaa dhici kartaba kitaabkiisu inaanu gelinba waqtigiisii andalus ama aanu arago horta muhimkuma arag kitaabkiisan inuu jaamican sunanu tirmidi leeyeyna kama warhayn inuu cirafan deirna mashhuurkaa leeyay kama warhayno markaasuu yidhi muxuu yahay ninkaas dhinaciis malaha dee meel bua iyadoo wax laga soo naqlinayo tirmidi baa wariyey buu arkay oo yihi waman maxamed ibnu ciisa ibnu sawra wuxuu kaba cabiraanaa sheekhan kitaabkani kitaabkiisa albidaaya oo kale markuu dee taasna jahaalo uu ibnu xasmi garan waayey imaamka calamkii waxba ma yeelino ina isaga hoosumay dhigina bal wuxuu leeyahay ibnu xasmi bay dee jahaalada caynkaasi cinda alxufaad hoosu dhigtuu kaba cabiraan waa min alkunay laakiin maha taasi rag badan baaba dee jira oo uu saasoo kale kaba cabira ama waanu garanahayn uu garan waaya o dee markii isagii aanu iskuma taagin macrifadoodii aanu helin oo ka dhigin dad majhuuliina iyaday aimaba yihiin wa min alkuna almufrada kunyooyinkii mufradkeed waxaa kaba mid a kolleyna waxaa laga yaabaa dee wadankiisaba waxaa laga yaabaa ninkaasi inaanu kaba soo bixinin andarusba kaba soo bixin oo cilmiga intaa leeg haba yeesho dee itilaacaas iyo xifdiga iyo riwaayaadka waas ama cilmiga waasice balaarin haba lahaadee inaanu wadankiisa saa daraadeed waxyaalo badan oo mashriqa jiray ama uu saa ugaba jaahil noqdo waayo waxaan leeyahay u malaynaya inaanu wadankiisa kaba iman markaa qayim oo kale xajka markuu kaba hadlayay kitaabkiisa zaadulmacaad oo kale ayuu akhdaar dhowro kaba dhacay markuu xajka ka hadlayay ayuu sheegaa markaasuu ku cileeyaa waanu soo xajin waanu soo xajin oo ujeedadu meelo qaarkoodba inay ninkii anu arrinoo xaj tegin oo xajna wax kaba qoraya amaakintii iyo wixii iyo markuu yidhaa qor iltibaas baa geliya oo iska dhex gelayaan oo waxyaalo badanoo mucaayano u baahnaa ayaa dhici karta inuu isweydweydaaryaanu garan markaasuu kaba dhiga akhdaada ibnu xasmi kaba dhacday xagga xajka xajkoonu iman xajkoonu iman buu kaba dhiga waa ibnuqayim siduu kaba dhigo oo dee taasay qalada ugaba dhicin markuu isagoo xaj ka hadlayo kitaab dhanoo xajuu leeyo weyn inay halkaa qaladada uu taasu uga tiriya wamin maxamed ibn ciisa bnu sar wa min alkuna almufrada abu sanaabil cubaydurabi ibnu backak waa dee rajulu nin weeye min bani cabdidaar saxaabiyin waa saxaabi macruufa ismuhu wasmu abihi wa kunyatuhu min alafraad buu yihi magaciisa waaba kan dee cubaydurabihi buu yihi bal hadday saasi sugnaato iyo wa kunyatuhu kunyadiisano abu sanaabil iyo magaca abihii oo maxaya backak intuba afraad weeye horta waa nin dee kolle macruuf oo dikriga kule bukhaari iyo muslim iyo riwaayo gaara imikama garanayo ee dikri buu kuleeyahay haweenaydii subeycat alaslamiya markii ninkeedii dhintay ee ay in yar dabadeedba ay umushay ayay isqurxis ayay u diyaargarowdayba inay iska guursato kollayna isna khudaabtuu kaba mid ahay markaasuu soo maray iyadoo isqurxisayo dee madaanay afar bilood iyo toban kuma dhowa waayo way umushay markaa sinima waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad guursato guurkuuma banaano ilaa ay afar bilood iyo toban ayadigu ay ku dhaafaan oo dee qur-aanka naskiisii buu eegay malaa tan kalena xamliga tanunbuu isagiisidhi malaa waa saacabsi dee cali iyo ibnu cabaas iyoba ay qabeenba weeye markaasay habeenkiiba rasuulka ilaahay u tagtay isagaana hadalka u yidhi halkaasaa dikrigiisu dhacay uu rasuulku yihi waad xalaal noqotayba uu ku yidhi iyadii bal ninkaasi weeyana waa afraad laakiin magaciisan cubayd horta kunyadiisan waa ikhtilaaf badan baa jiro maaha cubaydurabbi ee magacyo kala duwan bay soo naqliyen xataa magaciisu mid laysla meel dhigay maaha iyaday taasi jirta haddana waxaa kuma sugan isaabaha xaafid ibnu xajar iyo kitaabkan fatxulmuqiis layidhaha tilmiidkiisu leeya sakhaawiya sharaxa alfiyada ciraaqi iyo halkan cubaydu rabbihidan bedelkeeda labiidu rabbi oo kolley waana sida dabcada dhacday markaa cali xalabi dhacdaybo bal markaa tan talabaadna intan oo dhami ee abu sanaabil kitaabka ibnu salax kumabay sugnayd oo waa ziyaadaad uu kitaabkeenani leeyahay qaala ibnu salaax wuxu uhi waa mal afraadu min alalqaab marka la eego waxyaalaha afraada kelida ee naanaysa ah fa mithlu safiinata asaxaabiy ismuhu mihraan safiina waa laqab keli ah waana saxaabi kule mawaalidii rasuulka wakayru kayri dalik magacaa laysku khilaafsan yahay laakiin safiinu waa laqabkiisa waa la garanaya mandel ibnu caliyin alcanasiyo calidiiba aniga iga dhacdee mandel ibnu caliyin alcanasiyo mandel waa laqab ismuhu camrun magaciisa camri baa la yidhaha waa keli saxnuun ibnu saciidin saxnuun iyadna waa laqab saaxibu lmudawana kitaabka mudawana laydhaha ninkii lahaa ah waa kitaab aada u caalam ah aada u mashhuura ama kutubta maalikiyada kuwooda ugu ahamsan kaba mida kutubtooda ugu mudan kulley dabacaad kala duwanna la madbaceeyay oo dee dabacadaan aragnay dabacahan sagaal mujalladoo aan waaweyneyn baabay ahayd laakiin dabacaad waaweyn oo tan haysabay ee dabacaad waaweyn oo in waxa weeyaan muhima ama ayaa lagu madbaceeyey kolleyna ninku waa nin mutaqadim oo laba boqol iyo afartankii buu dhintay aadna cilmigan furuucda iimaan buu ku ahaa welibana waa dadkii cibaadada badan iyo camalka badan ee cilmi ilaahay subxaanahu watacaala siiyey hadaladiisiina waxaaba kaba mid ahaa taasoo man lam yacmal bicilmihi lam yanfachu cilmuhu bal yaduruh ninka aan cilmigiisa ku camal falin cilmigiisaasi waxba uma tale bal dhib buu ku leeyahy waa runtii xujuu ku noqonayaa isagoon aqoon ayaaba u dhaami lahayd oo kaba jaahila bal markaa ninkan mudawanadna asalkeeda hore in asad ibnu muuse la yidhaaho maa markii dambana ninkii siqliya halkaa furtayba ahaa waa nin caalima oo siqliya ninkii tegay siqliyana waa jasiirad maanta talyaani kaba mida muslimiintana dee magaalooyinkooda kaba mid ahayd laakiin waa waddankan talyaaniga waa jasiirad macruufa oo dee imika magaalo weynaba siqliya ninkaas baa in kollay su-aalo uu weydiiyo badan oo abwaabta fiqiga oo ibnu qaasim oo tilmiidkii uu weydiiyey ayaa jiray waxa weeyaan imaam malik su-aalihii iyo dee isagoo kitaaba ayuu laba tegay tii buu kaba qaatay isagii markaasuu dib u soo rixleeyey isaguna dee waa reer tunisiya jidaas baabuu ahaa oo qaade halkaasaabuu kaba aha afriqiya dee intii afriqiya la odhan jira tunis bayd markaasuu yimi adigu dee masar iyo ilaa madiine iyo uu soo gaadhay markaa imaam maalik ma nooleyn ee wax yar buu sii mootanaa ee asxaabtiisna way jireen dee ibnu cuyeyne iyo raggaasna waa la kulmaya xijaas waa kulaba kulmayo kollay waqti dee imaam maalik kollay aanu dhowr sanadoodun toban ma gaadhin sii mootanaa ayuu yimi su-aalihii buu dib ibnu qaasim ama cabdiraxmaan ibnu qaasim weydiiyey wuu tartiibiyey tahdiibiyey in badanna adiladeediibuu raaciyey aataarteedii oo markaasay kitaabkii uu noqday kitaabkan dee mudawana laydhaah kitaabku saasuu ahaaba bal markaa ninkaa lahaa wuxuu leeyahay saxnuun waa laqab waxay yidhaahaana waa daa'ir maqrib kuba sugnay aada malaa ay fidno iyo fiiro amada ka dheer ay ku sifayn jireen ayay isaga ugu magacdareen ama naanaysu gaba dhigeen fahmadiisii aada u sarraysay eh magaciisu waa cabdusalaam mudayan waa nin dee macruufa oo inoo iman doona oo imaam ah isagu xufaadii xadiidka oo maxamed ibnu cabdillaahi la yidhaha waa dhikii dhoobaysnaaye mushkudaana aljucfiyu nintuba waa alqaabo dee alqaabtii baa inoo dambaysa halkii walow aanu dee uu sheegi doono dib u soo celinayna ninkan horena waxaa la yidhaha maxamed ibnu cabdillahi alxadrami waa nin xaafida ninka dambena waxaa la yidhaha aba cubaydullaahi ibnu cumar alumawiyi tucfi laakiin nisbadani waxa ay tahay waa nin abti ahaa oo caabid ahaa oo caalim aha xusein ibnu cali aljucfi la odhanaya loo nisbeeyey labadoodabana abu nucaym baa ku magacaabo mudayankaasna isaga ciyaal oo yar oo dee carruurta meelahan ororoda ah oo ciyaal ay meel dhooba ku wada ciyaarayaan iyo dhabarka ay dhoobo u marmarinayaan ayuu soo maro deetu ku yidhi yaa mudayan lima laa taxduru majaalis alcilmi waa kan dhoobada lahow maxaad majaalista cilmiga u iman weyde waana ninkii markii dambe xaafid buu noqday xufaadii dee xadiidka kaba mid ah mushkudaadinaysaa ku magacaabo malaa had iyo goor wuxuu iman jiray isagoo in tiib iyo cadar midhan adigu xudgooni kaba urayo mushkudaanna waxay dhahaan waa wicaa ulmiski ayaa laydhaa deetu mushkudaano kuba magacaabay bal taasba weye في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله وهو أعلم الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الموفي خمسين أما الموفي خمسين نوعي تاميل يبوحين يكنتنك ونوعي كنتناد معرفة ay lahaayeen waxaa dhacaysa qofqol ismigiisa calamka inuu ku shuroobay kunyo uu leeyahayna laba yaqaano qaarkeedna dee kunyadiisii magaciisiiba hagaag loo yaqaanaayo kunyadiisiiba hagaag inuu dee ismi kuba shuhroobo iyadoo magacna uu leeyahay ama kunyana uu leeyahay ama uu kunyo ku shuhroobo isagoo magacna leh oo uu kolla u yimaado magaciisii uu ku yimaado kolla sanadkii uu kuba yimaado ismigiisii markaa dee ruuxii halkan macrifada u lahaayee dadka hagaag u yaqaanay ishkaal iyo wax uga imanaya ma jirto dee ninkuu ahaa buu garanaya laakiin dadka inagoo keliya amhaasheeneen waxyaalaha macrifo u lahayn markuu magaca arkana shaksi buu u qaadan markuu kunyadii arkana shaksi kale u qaadan markaas waa ahamiyada noocan garashadiisa ay leeday kullay asaaniid ninkii unun daalacanayay ama asaaniidun dee waxa weeyaan